أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الرابع وستون درسي لهذني أفراد من دروس كتاب أبي شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة يتعلق اليوم في أحكام الجهاد وما بعده وما يترتب عليه ما يبقى كساب سنيا درسيجي جيك ما يبقى قلانة ها كتابك أبو شجاع لهذن إي أفراد أون كساب سن أحكام تي جهاد كفقهيا إيوه ولكرتب مو جهاد كاس توابعيدي سي أو شهاو mayaa ku sheekoynayhi muqadamaadkiyaa ku sheekoynay jihaadka may baha sheegnay jihaad luqadiis walila raw ha sheegnay isilaa hashee walila raw ha sheegnay kullu dalika ha ku sheekoyni yani alqitaalu fi sabiili illah litakuna kalimatu llahi alculya haq yani kaasa la reejitaa jihaadka dadka muctadiinta ah ana la diriro iyo wama yatacalaqu bibacdi axkaamihi marka lacalla haddii marka maanta mayba galaane axkaam al asri oo kumad ee jihaadka waxyaabaha dhahgalaw dadka maxaabiis ee lahagafaale waman usira min alkufaari facalaa darbayni darbun yakunu raqiiqan binafsi sabyi wahum asibiyaanu wاnisaa'u wadarbun laa yariqu binafsi sabyi whm الrijaal اlbaaliguun wاlimaamu mukhayaru fiihim bayna arbacati ashyaa alqatlu wاlاstirqaaq wاlmanu wاlfidyatu bilmaali ow bاrijaal yafcalu min dalika ma fiihi اlmaslaxa wman aslama qabla اlasri axraza maalahu wadamahu wasigaara wlaadihi waman qofkii lahaqafaalo usira min alkufaari gaalada kumada oo maxabiis ahaan lahanqobada oo dagaalkan lakaqobada fa calaa darbayni lama nooc korshooya ahaatay axkaamtiis lama noocan shalbahaas darbun nooca koowaad yakuunu raqiigan odoonyo ahaaday binafsi sabi qafaalowka laha qafaalay sababtiisa odoonka nagade walkalaman baahan oob galantabilahakadhaka odoomawe kaasna maybaa laka jeeday huwa alasru walakhdu min sufuufi alacdaa haddii bilaha qobado adowga sufuuftiis bilahka qobada athnaa alqitaal dagaalka dhagtiisna galanta lahka dhagka oo mudaaradat alcaduwi inbisoo adowka la bursadaa haddii galanta lahka dhagka yani qobadowkaas laha qobadii qafaalowka laha qafaalay sababtiye ya odoonka nagdee hornimadii ku baxee odooma aan isbedelee wahum kuwaas may ahaadeen lamasheey waayo assabiyaanu wanisaa iyaalka oo qaangaarkan hayna sabiyaalka ah migil iblaan wali haadaanba iyo wanisaau haweenka naago oo oyoon baalugay qaangaarka lamadaasba nooc may ahaadayaana binafsi l asri ayaa raqiigka nagdayaan odoonka nagdayan wadarbun noocgo lamaad nooca lamaad laa yariqu ma odoomo waawkaas binafsi sabi qafaalowka sababtiis walha qafaalay galanta lahaga dhaki odoonnimadiisa maka filan wahum kuwaas may haayan kuwaas ay ayin wahum kuwu yoo eh may waaha dadka waweyn waay rijaalo waweynoo baaligiintae wahum kuwaas alrijaalu megilka waay albaaliguuna oo baaligiinta eh oo marba qaangaareen oo weynadeen nimanka baaligiinta e qaangaareen waay rijaalo baaligiinta waay qafaalka sababtiis ini odoon nagdaan maka filan maka odooma waayaan marka aranti nimankaas arantiyoo ma intaa leh imaamka muslimiinta iyo qofka muslimiinta xukumaw markaasi meel dowla taalo oo iyaku iyo waay markii laku hadlaa arrimoon oo dhan axkaamta markii sheek islaamka markii laku hadlaa alfiga alislaami waa qaanuunkii islaamka axkaamtiis ku sheekoyaay waay marka meel shal dambeyn jaro yani nidaam jaro ya laku hadlahay meel fowde meh markun dadkaasi wiigmay waaha walha qafaalay galantalahaka dhaki shireediye makanagadaayang mayleraay odong makanagadaayang ma embaahnyina xogunga embaahyin may khiyaaran laha imaamka walimaamu imaamka muslimiinta mukhayarunki lin khiyaar geliyaaway fiihim rijaalas laha qafaalay kufaartee bayna arbacati ashyaa shayaala afar ee tootiyoya khiyaar lansii sharciga ilaahay insii alqatlu ini usidile oo eru may waha kulli show camar biyo er hal mar hal dhammaayo is er wal istirqaaqu odoonsado in la odoonsado odoon la kadhikado dadka mujaahidiinta oo jihaadkaaska jali langiibi i wal mannu man sheegashe ini walba lanka sheegane oo dila ku qaada sida lanka mana sheega si qur-aanka bi ilaahay leeyi fa imaa manan bacd wa imaa fidaa'an hataa tadaca alxarbu owsaaraha walmanu oo leero inti laha kulmi oo lan khudbay leera muslimiinta raxmadios iyo aragaan islaamka raxmadiis leera maslaxadba sidii maslaxada ka jarta siyo risaalo in deersiyaan dadsho leero baha walna malsiin ku fadaaw majaanan walsiin dhiyi haddii baryaysin hanaga taagnisada amala siin qobdaana waana ogaada laakiin hadwal mar siin hays raxmatan lilmuslimiina ma yala siindhiya fanintaliqu ini saasleer managa maanisha saas oo laka mana sheegada walfidyatu bilmaal ama sime in laka furudmada furusho laku qaado leeru maal laku qaado leeru intin intin maalay hoobna siingaha siin furuda siin dhiibaan oo birijaali in rijaal laka furudo dad maxaabiis ee muslimiinta laku haay sidii intaasi haniin dhiyo unuun hadhiyaane saas maanaa yoo intaas ahkaamtaas yaa khiyaaran leey imaamka yaa khiyaaran leey dadka baalanka wiin imaa ani lawada yani go-aan laka deer ini lawada la dhammaayo imaa ani lawada odoonsado imaa ani lakaman sheegdo waa imaa ani mada furusho laku qaado mada furushada laminagdaas amba maal laka furuda amba dadyo haay sidaan haniindhi unuun bedelshoo siindhiyaana leer yafcalu may faley min daalika yafcalu may faley min daalika arrintiyeedee yafcalu min daalika arrintaas taas ee yafale imaamka muslimiinta ee maa fiihi lilmaslaha maaga yafale fiihi maaga fii shay lilmaslahati maslaha ka sugun wal alla wale maa fiihi lmaslaha wal alla wale maslaha muslimiintan ka sugun hooba an mahaabiistaas oo baaligayntae kufaartee la wada dhammaay maslahada ka jarta saas ya la suubiye an la wada doonsado hooba maslahada eta saasa la suubiye an lakamana sheegado hooba maslahada guudka jarta oo liskuwada dhiyo oo walbana ninrahana wal dhiye hoob an mada furushilu ku qaada maslahada ka jarta ambirigla ka furuda maslahada ka jarta alla si maslahada caamka ka jarta wal usle isku weelaa ma imaamka suun yani qaala allahu tacaala ilaahay meeray fi hada shani faidaa laqiitum aladiina kafaruu ilaahay saaseeray kuwa muxaaribiinta ee muctadiinta ee islaamkii caqiidadiis i thaqaafiiska xadgudubaayaan haddii isan la kulantaan fadribuu darba riqaabi ilaahay meeray amaakinta xasaaska ah ku garaaca er ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii gooro iyo madayaalka hataa idaa adqantumuuhum haddiisan jil ciidan galanto ka dhegdaan oo markaas qafaalaan fashudul wathaaqa yacni hadaga amba hirmada maqobashada ka adkaaya er ilaahay subxaanahu wa taala maanaa aysiin ku fokanaysa xoog leh halan gobodoy waay markaas kudub markii galanta saaslanka dhegka khiyaarka mey marka qur-aanka ma sheegay fa imaa ikhtiyaari waaye marka manan yacni kamana sheegadaasana oo isin oo walba inin rahana ya wada dhiyaasana yamay raasana baha idhabu fa antum mutulaqaa raxmatan lilmuslimiin marka mayla ku yaaba ini naxariiska dhiida muslimiinta raxmadiisi adaalis liyaabaan dadsho risaalo deersiyaan ha muslimaan oo muslimiinta awood ini leeyin hatana naxariisan leeyin walaas dhon ini aragaan qur-aanka xikmada ka jart fa imaa manan bacdu inaysan kamana sheegataan wa imaa fidaa'an ini mada furasho ku qaadataan mada furashada maxaabiis yoo haysdaan ini laka furuda ama ahee ini mayleeraay maal laku qaada arrintaasa dareeraseer xukunkaas gaa'ima haada waari ilaahay subxaana wa tacaala xukunkaas gaayo insuu biimeerhay xataa tadaca alxarbu xarbigii intii ku dijyaayo owsaarahaa macnaa may waa intii xarbigii ku dhammaado haddii xarbigii dhammaado musaalaha dhiido yoonu yani hadgudubkii ku hiraan markaas malnisa ilaa meelila ku deera suuratu muxamed aayadka afraad waay saas waay haddiisan jil ciidanoo gobataan eed gafaalataan gafaalka sifayl aysiin ku fokanay qur-aanka saas waay markan saasa daliilinga waman aslama lankaha islaama qabla alasri isolin gafaalna ku hor oo min almuslimiina kumade intii galanta lahangadhanu ku hor min alkufaari ilan kumade yaha islaame muslimiinta ha ka darami laankusiga xuquuqdi muslimiinka lahaayanga lahaade waa kaas marka sharciga ilaahay saasa leey axraza may dhoorey kaas maalahu maal shee xifdi hantidiis mal qaniimaysadaw wadamahu dhiig shee dhoori mal dhiig sheeyna mabari waay mawelay macsuum waay muslim waaye wa sigaara owlaadi owlaadis kuwooda yaryarna ilaali ilmooshay yaryarna isu rahaayaan mawelay isu yani gaangaarma deerna may wahaa khiyaar iyo ra'iima leh usuka goorisinyin ama ku baaloqiinta ee kaas kuwaas khiyaara leyin ustaaba magnagda koraan waay saas way khaara khiyaara leyin taaba magnagda koraan saasu markun taasna may daliilin ahan ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadith yi ahraza hafida wa hamiya maalahu wa damahu wa cidlahu wa sigaara awlaadihi iyo awlaadiskooda yaryar iyaalka yaryarna isu rahaayaan islaamnimadiis yalka dhoore رواه البخاري ومسلم إمام بخاري إمام مسلم يوريين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي إلهي رسول شيء ميري قال أمرت ميلي فريري أن قاتل الناس ضدك أن لدرر قال ذا حتى يشهدوا أن لا إله إلهك لأنجرنا إلا قرايان إلا الله إله واحد ما وأن محمدا نو محمد رسول الله إلهي رسول شيء wayuqiimu salaata salaadina ku oogayaanoo ku daa'imayaan wayu'tu zakaata zakadii hoolashoona biyaayaan fa idaa facaluu daalika arrintaas haddii suubiyaan casamuu dhooren minii an higay dimaa'ahum dhiigiyaalsho iyo waamwaalahuma oo dhooren ilaa bihaqil islaam islaam hagshayma wa xisaabuhum dadkaas xisaabtiyoona aladaahi ilaahay wali kale oo ajar i dembe eh markaas kudub yacni daahirku muslim maadaama nagdeen ilaahay xisaabti oo la xisaabtamee qiyaamo inta kale anin nabadgelen waay asamu macnisha maylka jeeda xafiduu wawaqow ma ilaaliyeenna dhiigsho owlaadiyoo yaryarna wa ulxiquu sigaaru lowlaadi owlaadiyoo yaryarna wa ulxiqa sigaaru lowlaad bima dukira liana alwalada tabaun liabawey fi lislaami onoga yar lamiis aaw iya islaamnimada ka rahe bixaqi lislaami saas waay marka taasna saas waay marka xugunka maxaabiista oo dagaalka jilka qobodaw jihaadka muslimiinta galantaha ka dhakaayaan oo gaalada kumade ahkaamtiyo sidu waay marka waman usira lanki la qafaalo min alkufaari gaaladii kumade facalaa darbeyn lama nooc korshoo ahaadi darbun nooc yakuunu ahaadi raqiigan oddoonka nagde binafsi sabi gafaalka sababtiisa oddoonka nagde haddii galantaba laka dhaka oo harbigii dhatiis laka gobado waaye laakiin amata la sheega waaye haddii la gobado huwa alasr walakhdu min sufuufi alacdaa yalah ku gobadi athnaa alqitaal oo mudaaradat alcaduwi wahum kuwaas darbigaas assabiyaanu iyaalka yaryaraay uwa nisaa haweenkii waaye kuwaas way oddoon waaye yani wal oddoonsade wa darbun noocna laa yariiqu ma odoomawaayo binafsi sabi gafaalka naftiisma ka odoomawaaw wahum kuwaas may ahaadeen alrijaalu rijaalo albaaliguuna oo baaligiinta gaangaarka waay walimaamu imaamka muslimiinta mukhayaru maylin khiyaar geliyey fiihim rijaalas baaligiinta oo laha gafaali bayna arbacati ashyaa ashyaala afar eh tookumada aya khiyaaran leyniyusufala alqatlu dil in la wada dilo oo sidii maslahada ka jarta haddii saas nagad wal istirqaaqu odoonsado in la wada odoonsado wal mannu ka mana sheegado bilaa muqaabil i bilaa ciwad majaanan in la er idaha buufa antum mutlaqaa sidii islaamka raxmadiis iyo may la raayo on aragaan iyo awoodis walfidyatu mada furasho bilmaali maal laka furda oo birijaali rijaal laka furud oyoo mahaabisa an haysteen in lis dhaafsada yafcalu imaamka falay min daalika kaas un ha sheegna heshe ha lahaadi maaya fale fiihi maaga fii shayb almaslahatu maslahada ha ka suganto muslimiinta masahanka jart waman aslama lanka ha islaamo qabla asri gafaalka ka hor ha islaamo oo gaalada kumada inti lan galanta lanka dhegna ka hor ha muslimi axraza mayba dhowreey islaamnimihii sababtiye maalahu maal shaya ka dhowre magangeliye wadamahu dhiigshay mal taabado kor qofka taabadoon xaaraam waay wa sigaara owlaadi owlaadkooda yaryar wayuhkamu lisabiyi bilislaami cinda wujuudi alaaata asbaab haddii ilmo yar la helo oo lanla jarna shileysmeel yaala sagiir eh haddii la arga muslimnimadiisa la xukume sidi sababo tootiyo muslimiislaka hukume may kumade yani haddii onog yara la helay sebi yar ee meel laku helo meela laku helay maylik weede laqiid waay maanaa onog laqiid eh haddii la helo yay cinda wujuudi axadi asbaab alaaati madi sidi sababadka hukumada la helo onogii muslimihiisa la xukumiyo onog sagiirka eh aawshee-i aadis kookumade an yuslima axadu abaweyhi sagiirka lamadiis aaw kookumade haddii muslima aadis i aawshay kookumade amba aadaa muslimti amba aawkaa muslimi ow yasbiyahu muslimun amba qof muslim eh yaha qafaali muslimkaas oo munfaridan oo munfaridun isoo sheleys ay can abaweyhi aasi aawshay gaarku ey waa isoo aasi aawshay gaarku ey hadii haddii laha qafaal oo yuujada wal helay laqiida malquudan isoo la tuuri fii daari lislaami daarulislaam dhati ayaa laka argi sideedan sabood kookumad ee hoob laka argi onog sebe yar hoob la hela oo langna la socna onogaa side sababood tookumad ees daraadiyo yaa muslimnimadiisa la xukumay nin muslim ay yaa lan ictibaariya haddii lamadii dhaleen kookumad ee muslim ay aadis inbi aawshay ha muslim kii muslimkaa islaamnimada laka raasiya muslimin lan ictibaariya amborlan muslimaya onogii galantaha ka dhaki usoo aawn anjar lahayn ahan an lahayn banaan meel ay shileys yaalo yaha heli maadaama qof muslimga galantaha ka dhaki usun maylan ictibaariyay ini onogaas muslim ay amase ma eb laqiid way laqiid may la reey onoga mambuudka bilaa yani banaanka laskugemi laakiin meelo uslikageme laku helay ya ma etaa fi daari lislaami waay daarulislaam dhatiya laku helay muslim waay tabacan lidaari daarta sarhahe ma elay daarta daarulislaam waay daarta daar daartas usliku helay maadaama daarulislaam eta yeeda liqalibe dhiniga daarta liqalibe waay taqliiban lijanibi lislaami wa tarjiixan limaslahati sagiiri qofka sagiirka maslahay saasaka jarta daartana yeeda liqalibe wamaa huwa anfacu lahu saasanan nafac badan ma weelay fa ina alislaama sifatu kamaalin wa sharafin wa culuwin islaamka may waa sifo kamaalnimo i sharaf i sarreentu saas waaye saas daraaddi ee qaala calayhi salaatu wasalaam ma eray alislaamu ya'luu kii kii koreeya waay walaa yuclaa malku koreeyaw rawaahu daara qutniyu fii sunanihi kitaaba nikaax ورواه البخاري تعليقا في الجنائز باب إذا أسلم السبي باب كاساك وري مركون أنك أو سبي هوب لهلون أحكام تساسواي ويحكم للسبي سبي يلا حكمي بالإسلام بس بالإسلام إسلام نم يلا حكم عند وجود ثلاثة أسباب سبب يالا سد أكوك حلو شواي عند وجود ثلاثة أسباب أسباب سد حلو شي أكتئ an yuslima sababka koowaad ini muslim waay axadu abaweyhi sagiirka lamadiis aw koo kumada ini muslimo ow yasbiya an yasbiya ini qafaal waay husabiga muslimin koo muslime ha qafaali munfaridun usoo shaleediis ay an abaweyhi aasi aawshay ku keli ay ku gaar ay haddii aasi aawshay la jara maka jar waay ow yuujada an yuujada an la helo waay laqiidan malquudankoo la tuuri haal ahaaday fii daari lislaami islaamkii daartiis dhatiya in laku helo waaye markaasi daartaa la raasiya muslimihiisa la hukume intaasba maybwaaha sabiga yar hukunshay waay ahkaamul asri fi ljihaad inta anku bani maybaa haninkiga doone insha allahu tacaala gala doogne wallankasaw oo oolan kasaw fi ahkaami salami salabi fi ahkaami salabi wa qismi lghaniimati salab salab may leedahay dareesaa leedahay darees yacni eh, qofka askariga jundiga muslimka ah askariga kale oo- oo oo kaafirka eh muxaaribka ah ku horjeeda haddii uu isku takhaluso salab waa leedahay jer dareeska qofka kalebasinaay iyo khaniimada ahakaamtiyoo salan qiibiya khaniiman wali oo dagaal laha ka qobsado yaa leedahay khaniimo muslimiinta muslixaha salankase lamadaas shay ahkaamtiyo ya ya ka sheegana meelugnu waay ma eray marka sheekha faslun haada kan faasulunkii walshal biya waay waman qatala lanki dilo qatiilan maqtuulan koo li dili lanki dile ucdiya walsiyay salabahu libesyay i dareeski shee la siya waay libes wale qofkaaska lebesinaay jirshay saarnaay amba usuka dagaalamaay amba daaba ahaan amba hubhaay lanka lanka dili ya ya milkan weeldade macnaa magalayaan qanii magalayaan waman qatala lanki dilo qatiilan maqtuulan koo li diliya dili ucdiya walsiyay salabahu sabal- salabul maqtuuli kii la dilii darees yay isu la siye waay sharciga xugun ahaan saas waay markan salab ya leerhe markii la jiroog wawaa maa yakuunu maca almaqtuuli kan la dili wali la socdi waay hubkii isu haysadi cutaadkii libaaskii maalkii wali isu wadadi walaagaas dhon lanka dili ya qaadade waay rawaahu lbukhaari wa muslim imaam bukhaari muslim ya iska waafaqsan waay imaam bukhaari may ku wariyey xadiid afar boqol eh, af- eh, lama kun sagaal boqol toddobaatan iyo sedi muslim may weriyey kun siyeed boqol konton iyo koo can abi qataadata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam qaal ilaahay rasuul sheey meerhay man qatala lanki dili rasuulkii alyasaasari qatiilan koo li dili lahu mankaas mayliyaa calayhi eh, lahu mankan kan wala dilay oo qaatilka eh, oo calayhi maqtuulka ini isu dili bayinatun bayinan ka sugnaatay macnaa in la adaayo waa ani dili isu sheegdo isu sheegdi shaleediyame ini shay adeyme e markaas tusaas ini meeli jarto waay falahu salabuhu salab shay dareeska shay isu le waay bayinada maylo maylika wadeha calaamatu siyaasa ini lankun isu lankun dili amba markaati yaqiine hadii meeli yaalo oo yaqiin at shayga in la yaqiini waay laakiin sheegasho shaleedi an hayn kaasna yeelan xogun sheesaasu markuun salabka badanyi salabka may nagde salabka macno macaano badana ley markii la fiiriyo Eh, may ba nagda kore maalan shuruuda ley laakiin bifati laami salab hadii leer bishardi kowni lqaatili kan walaa dili ini musin haad horta shardu marka salabka la siyaa qofka kan walaa dili ini musin haad waay Eh, way waha hadii megel ay hadii balaan ay hadii hurur ay hadii odoon ay walaas dhan isku mid un samayi laakiin ini musin haadoo shardee Eh, may ba kale sharda ahaan salabka may la raayisuuna kan wala dili dharki isu hirinaay kan la dili waad maqtulka dharki isu hirinaay ee wal alla wal dharhaan us inka lebasnaay us hirinaadi wa aalaatul harbi aaladii aalatul harbiga haytay isu haysadi haddii gore ay haddii walaas ay wa markuubu ladii qaatala calayhi daabadii isu ka dagaalamaayay isu saaranaay Eh, amba usu hogaamiyaaye canaansha usu haaye adee iyo wal alla walaagayba usu qofkaasba la socdaysa shaqsi ah usu gaar ahaan anka dagaalamaaya kulli may baa isku laa halankaas alle markii addaata ku dub waay intaasna salabkii xugun shay waay waa tuqsamul ghaniima ghaniime marku may lehe ghaniime maylankaasay haddii una qeexana muslimiinta ghaniime mayankasaayaan oo la leeyay ghaniime la qiibiyee wa tuqsamu lghaniimatu yaa la ri ghaniime luqatan ma'khuudu min alghanami yaa la ku sheegay wahuwa ribxu waay faa'iido waay horta wa sharcan ghaniime may la reey min istilaaxi lmuslimiin higa sharciga almaalu lxaasilu lilmuslimiina min kufaari ahli xarbin biqitaalin wa iijaafi khaylin ow ow ibilin saas waay xoolo oo laha ku heli muslimiintana galanto ka dhakeen gaalo alo xarbi ah oo mu- jihaadka la jareen dadka muslimiintana laha ku qaadi dagaalna laha kuku qaadi oy cun watan hoog laha kuku qaadi iyo harba iyo ofirdi iyo diyaaradi iyo ninis adeegsidaw laxaqaadadi iyo baabur gawaari gaashaman iyo bi- bi- yacni hoola noocaas laka- laka- laka- la galanta lanka dhaki yaa mayba lankase haniime lankase saas la eri maybahi hoola haddii n hayne mathalan qof murtade muslim haayay islaamka ku bahay ridaaw ilaahay ku megan galnay hoola haddii leeyi hoolahaan yoo iqaniime male raw fa innahu fey-un waay haddii bimilkishee zuulileh roo sharciga me waxyaa badanaa irtidaadkeeni la caddaayay kadib hugun shay fey u qaniime ma ekaas liannahu harba malhaka gobona maywal daabida leeyi qaniimada daabida led daabid shee sharciga may la reeyay almaalu lxaasilu maalha hasalay lilmuslimiina nahan hasali min kufaari ahli xarbin kufaar ahlu xarbi anha ku hasali biqitaalin dagaalna ha ka hasali waayo dagaal sababtiisa lahaka qaadi xooga laha qaadi iyo iyo xubnaniis adeegsidii ama samee firdinaniis adeegsidii marka ka- kaas fee waaye walaayba intaas kugadiisin fea la reey walaay oyo obsiden suuka tabeen banaanka laku helay kulli fee anagdaan qaniimada markun markii hoolagaas xugunsha waaka muslimiin muslimiinta mayn ogolayne diinta islaamkan ogolayne boob wale rawlanwale hel isu boobe iyo fowde iyo hoolo la kala dhacay tuugnami khiyaani walaas dhog ma ogol islaamka walwelba xogonga lansuubi marka qaniimada xogon shee xogonga leete feega xogonga leey salabka waa kana xogonga leey walkaas xogonga leey wa tuqsamul ghaniimatu ghaniimadu wal qiibiyay bacda daalika markii galanta laka dhika kadib calaa khamsati akhmaasin shan qiibooda lan qiibiye shan qiibood yaa lan qiibiyey khamsatu akhmaas shan khumus waay shan khumus khumuski shan shanaada le ree shan meelooda laka dhike fayuctaa wal siiyey arbacatu akhmaasiha ghaniimada ee, shantiye eh, meelood markii laka dhika afar khumus afar meelood liman dada la siiyey shahidal waqcata dagaalka yani xaadiray dirirta ka jare goobta dagaalka dadkii ku qiib qaaday dagaal ahaanan ku qiib qaadaay muj- yalan qiibiye afarta khumus Wa- markunsee lan qiibiye waa kaas Lan- lankasa may la siiya may sheegay sharciga qofkaas wale la siiyaw Ee, wayucdaa wal siiyay lilfarisi dadka sidii in- in- in shal sarreeyeen facaalidiyo iyo waltarnimada si in lanka shal sarreeya la- ya- ya lan shal qaadade dadka qaar haddii firdij ka dagaalamayeen firis waa waa hore haay yani ileen hadda asriga una hati roogna firis wal isu taraawmale maweelay aaladiyaa hormartay ilaahayna qur-aanshay may ka sheegay walkhayla walbigaara walxamiira litarkabuha waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuuna ilaahay wayakhluqu maa laa taclamuuna dhiiday adduunyada hati geeke yani may waaha yani hub xoog le iyo yaala marka baylood oo kale haddii usa isaasa ero korna haddii haddii una roogin laakiin geeka hor farisa la ero jari ee baylood oo kale oo way waa had diyaari duuliyaay amba dabaabe saarnaay tignika noocaas oo kale qofka haddii usa ay may kuwal tarbadanyaa yacni qofka oo oo lugleyte walidaalika usu sedikumeel yacni sedinasiiba la see waay wayuqda lilfarisi may la siiyay halaathatu assumin sedinasiiba la siiya qofka fariska eh waliraajili kan lugtiska dagaalmay infintriga ana sahmun hal sahmaa la siiya qaniimadana saasaa lan shal qiibsade waana wal oo mujaahidiinta leeyino dadka oo jihaadka gali leeyin waayo saasaa lan shal gaadde watuqsamu lghaniimatu ghaniimadee la qiibiye ghaniimo see lan qiibiye ghaniimo wal nin sheegay maa ukhida min amwaali lkufaari oo cunwatan walxarbu qaa'imatun yoo xarbigiina ta- teeganta laha qaadi walow cinda almudaaradati madilis bursaayb alla ka dhiko yalla qiibiyee maylan qiibiyee bacda daalika arrintaas taasee gadaalshee bacda daalika maylika wede maanaa markii galanta laha ka dhaki kudub waaye bacda daalika eh, arrintaas taasee kudub waaye bacda daalika ay bacda ikhraaji salabi minha bacda daalika ikhraaji salab meelaan nagdeen damiirka maanaa s- marka koowaad salabka dareeska qofba qofka dili yala xaqiijiye dareeska yala qeybiye horta shaqsi kasta qofka isu diliya darees iyo wala iska dagaalama yala siiye markaas kudub bacda daalika qaniimada hakiigaas matan waa tuqsamu lqaniimatu qaniimadii la qiibiyay bacda daalika markii salabka la qiibiyey kudub calaa khamsati akhmaasin shan qiibooda lain qiibiye fayuqdaa wal siiyay arbacatu akhmaasiha qaniimada afartiya ee khumus shan qiibood markii laka dhaka hal meela laku reebay afar meelood liman dada la siiyay shahiidal wagacata goobta haadiri waayo oo dagaalka goobjoog inhaye dagaalamaayo rawaahu lbayhaqiy yaa may wariyey juska sagaalaad safada waxa lihidun ilaa ma ana rajulan sa'ala nabiya qofa ilaahay rasuulshii warsadiya ihi sala allahu calayhi wasalam qaala meerey yaa rasuula allaahi maa taquulu fi lghaniimati haniimada may ka goolaase xugunshe may ey qaala meerey rasuulullah haniimadii lilaahi ilaahay may liyaa khumusuhaa meeliyey shanaada ley wa arbacatu akhmaasin afartiye qiibodna liljeeshi jeeshka dagaalmaayaa leehi markun shantaasa langiibiye khumusa laku reebay arbatu akhmaasa mujaahidiinta la siiya iyo dad jeeshka wa yuctaa lilfarisi markun silan shal siyaawna jeeshka waa kana qofka fariska ahay halaathatu assumin may la siiyay sedinasiiba la siiye waliraajili lugaayayna sahmun waaxidun hal sahma la siiye waay kan lugaayana sahma waa la siiye walaa yushamu mal sahma siyaaw ilaa liman taasna may daliilinga xadiid bukhaari weriyey can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshay jacala may weelay lilfarsi lankii oo firisday tahay sahmeyni aan weeli walisaaxibihiina sahmanga aan weeli waay may waaha ya aan weeli wa fii riwaayat ana ida cinda albukhaariyi wmuslimin qaala qasama rasuulu llahi sala allah alay wasalama khaybara lilfarasi sahmeyni waliraajili sahman saas way markan laakiin hadda meelung may sheega way halaathatu assumin halaathatu assumin sed sahn waliraajilin sahman waa la siiye saasalan sal siiye markun ka kasta may la siiyey ha intaasa la siiye intaas yaa la siiye waaye lan kasta may la siiyey intaasa la siiye walaa yushamu mala sahma siya ilaa liman maahin istakmalad fiihi khamsu sharaa'ida dadka sahmaga la siyaaw oo arbaato akhmaasta qaadaa jeeshka alileyna shan sharta aniyaa ka ruma waan yeeli shardiya qofka alislaamu walbuluugu walcaqlu walxuriyat wadhukuriyatu yeeli shardiya qofkaas in muslim haadu waay yacni haddii qof gaalay uu siiyey muslimiintan kaalmaya ballanka la jari mal siyaaw sahmo muqadare ma leh baaliga haddii buluug ay sabigana saas oo kale caqlileeh majnuunkana maka jara xur nihada odoon cabdi mamluug alileyna maka jara dhukuuriyatu leehi balaantana maka jara ilan jihaadka maka waajibna dadka ahlu faralka jihaadka ka waajibi dadkaasa la siiye fa in ikhtalla haddii dhamamo shartun min dalika sharti shuruudas kumute haddii dhadhama dhamama rudika lahu mankaas wal nasiib siiye wal sabar siiye radakhaga may la reey sabarsiin aan la reeb yani min min istilaahi lfuqahaa wal sabarsiya sahmo muqadare waa may la reey radaqa sahmo muqadare mal dersiyaw fi baab yani ghaniima qism alghaniimati madii la roog iita meheru methel mal dersiyaw waa la reey meheru methel mal dersiyaw iitana taczirin xad muqadare mal dersiyaw saasaa la reeb figiga marku markii saas ete radaqa kan sabarsiin aa la reey dadka oo kaalmada haay laakiin dadka ahlu faralka nan hayna oo dadka dagaalka kawaajibay nan hayna sida iyaalka yaryar iyo odoominka iyo dadka ahlu dimida dadka rahaykiin kaalmaya iyo kulligood war radakhalileya la siiya yani goobta dadkii xaadiri oo intaas shuruudaasna an oobsana walam yusham lahu mankaas sahmo kaamile malsiya radakhi la siiye qaala allahu tacaala ilaahay meeray arrintaasna may daliilin aha mana may waa liannahu laysa min ahli jihaadi lmafruud ahlu jihaadka la fardoyel makumada calayhim hadaruuhu bal yuctiihi amiiruljeeshi jeeshka qofku hogaamiyaay ow awil-imaamu imaamkiya shay-an min alghaniimati qabla qismatiha ani hoolalan qibin kor yaa wal la siye oo laakiin sahmo muqadaran diran wayajtahidu si ijtihaad ayaana ka siyay fii qadrihi xasba maa qadama min nafcin yo olan fiiriya qofkan wali nafce an qadami najahga i guulida xarbaga in laku deera wali us gabir bilaan haadoy ya adoon haadoy qof kala haadoy wali usmeelas oo inta usu jeysi ya olan fiiriya wala laki ijtihaade alaa alla yabluga sahmu raajili wahada almuraadu min qowlihi radaka lahu min alrafqi wahuwa fi lugati alcaطaau alqaliil saasa la siiya waay wayuqsamu lkhumusu khumuskii yaa la qiibiyey calaa khamsati assumin hal khumusaa heri ma arbatu akhmaas markii qaniimadii la sii jeeshkii oo shuruudas leh yacni muslim ee baalog ee caqil ee xur ee dhukuri eh intaas madi la sii kudub maya heri yacni khumusaa heri khumuska sun shan meelooda lan qiibiye sahamo ilaahay rasuul sheele sala allahu alay wasalam rasuulka bacdishay masaalihul caama yal- yalla ka iile masaakiinta iyo fuqarada iyo aytaamta yalla ka quudiye masaalihul caama sahamana dawlqurbi la siiya sahamo kale banu- dawlqurba la reer banu haashim banulmutalib la reer sahamo kale yatiiminka la siiya sahamo ka- afaraad may la siiya masaakiinta sahamoga shanaadna liabnaa'i sabiil yaa la siiya dadka musaafiriinta yaa la siiya waay qur-aanka ilaahay aan laga sheegay ilaahay meerhay waclamuu ogaada ana maa ghanimtum walaysan ghaniimaysataan min shayin shay eh فإن لله إله ميل خمسه هو لي وللرسول إله رسول شيء خمسك يا لي ولذي القربى كان لما ذي القربى دتك دوانتان صاحب أو رسولك يعني قرابدي سي بنو هاشم بن المطلب لك جيد واليتامى يتيمين يلي والمساكين يلي وابن السبيل يلي قرآنك إلهي ساسك الشيغي ويقسم الخمس خمسك يلي قيب يقيب تشنات على خمسة أسهم shan qiiboda lan qiibiye sahmun sahma lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa rasuulsheelle wasba yusrafu wal ilay sahmigaas bacdahu bacda rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulkii haddii in roogna lilmasaalihi hadda oo kale masaalihul caamka layalan ilay sahmigii rasuulka lahaay wasahmun sahmina lidawi lqurbaa dadka dhawaashada an saahib ee rasuulka qaraabadiisa ala see banu haasham waa qoom dowlqarbaga banu haashimiin reer banu haasham iyo wa bunulmualibi reer banulmualib waay mohamed cabdillahi cabdilmualib cabdillahi cabdilmualib yani haashim nabaga reer haashim u ahaa mualibna awowgiis kale waaye edeershay waay wa sahmun sahmana lilyataama yatiiminka la siiya wa sahmuna lilmasaakiin la siiya wa sahmun liabnaa'i sabiil la siiya saasaa lan geebiye wallahu subxaana wa taala aclam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu